bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawa iyo daljir waa khamiis siddeedda bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka caawa iyo daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doorashada xildhibaanada heer federaal oo deegaanada puntland dib uga bilaabanaya kadib muddo ay hakad ku jirtay waa sidee xaaladda magaalada qandala kadib qabsashadii puntland oo shalay ay dib ula wareegtay wasaaradda caafimaadka puntland oo umulisooyino tababaraysa deegaanada fogfog ee puntland gobolka shabeellada dhexe oo taliyaha nabad sugiddu ka hadlayo xaaladda ammaan iyo arrimo kale hormuudkii kuliyadda maamulka iyo maaraynta ee jaamacadda bariga afrika oo xilka ku wareejiyey hormuud cusub oo loo magacaabay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawl haya stuudiyaha daljir ee buhol idinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag magaalada qandala ayaa maanta ahayd xaaladdeedu mid deggan ciidamada puntland oo shalay dib u qabsaday magaaladaasi kadib muddo ay kooxda daacish gacanta ku haysay ayaa waxa ay sugayaan ammaanka deegaanka qandala iyo deegaanada ku xeeran guddoomiyaha degmada qandala maxamuud jaamac khuurshe ayaa raadiyow daljir uga warramay xaaladda degmada iyo waxyeellada ka soo gaadhay qabsashadii daacish maxamed cabdi ibraahim ayuu u warramay runtii degmada qandalo dhammaanba adeegii arrimaha bulshada ayay burburiyeen waxay burburiyeen xarumihii dawladda kow waxaa u horeysay macduulkii adeegii arrimaha bulshada dhinaca biyaha oo haamihii kaydka ahaa biyaha ay dhammaanba xabaldhaha durooliyeen tubooyinka ay jarjareen dhammaan degmada qandalo biyihii hadda rabooyin ay ka jiraan waxay burburiyeen m c h hooyada iyo ballaanka waaswalaradii iyo tallaabadihii oo daawadi oo ay dhammaanba waxna jejiriyeen waxna ay rarteen waxaa jira xafiisyadii dawladda sida dawladda hoose oo sidana qalabkii olaa oo kombyuuteradii iyo teknolojiyada olaa dhammaanba ay qaateen xafiiskii faraca badda sababka kalekasa olaa way qaateen xafiiskii maaliyadda isagana dhammaan raabihii olaa isagana way qaateen kalluumayska saasoo kaleeto wixii documentika olaa dhammaan way qaateen maxkamadii gurigii fadligii booliiska waxay ka reebeen majirka dhammaanba xarumihii dawladda degmada qandala
waa garta marka dhinaca biyaha xageebay deegaanku ay ka heli jirta maadaama hadda aad sheegayso in goobihii biyaha lagu keedin jiray inay burburiyeen kooxdii dhowaan deegaanka qabsatay
iyagii waxay jiraan hadda meesha dabooyda ee qandalad sonaha qandala aan lagu daba tegaya isaala bilarin meelkaasay galaan oo lagu galaya biyaha xaggee deegaanka marka hore ay ka heli jirtay a biyaha biyaha biyaha deegaanka waxay ka heli jirtay waa biyuhu waa gravitation buurta qandala dhinaca kalabeedka qadhaqadhac oo ay buur dheer ah halka ayay biyuhu ka imaan jireen waa biyo gravitation ah ooan biyaha maaha dee motora waa ilaa shan iyo toban kilometer buurta ayay biyuhu ka imaan jireen marka biyuhu ka imaan jireen
marka hadda xaggee biyaha laga helaa marka maadaama goobihii lagu keedin jiray aad tilmaantay in la burburiyey
hadda biyaha waxa weeyaan biyihii ku jiray berkadihii iyagoo dadka guryahay deganaayeen dadka badanaa guriga berkadayaa ku olay barkadaha badanaa guryo aan idijeyn baa jiray xafadaha ku jiray kuwaasi laga cabiya ciidamadana deeg badanaa iyo hooyadahooda horay wateen laakin inshaalla biniga kalinta ilaa maantay biyaha waa laga shaqaynayaa waxaan lasoo daynayaa si bulshadii degmada ay usoo noqoto waxaan baaku diray inay dhammaan sidii ka barakacday deegaanka ay dib ugu soo laabtaan marka waa laga shaqaynayaa sidii systemkii biyaha ugu soo noqon lahaa degmada qadala waa gartay shacabkii deegaanka hadda xaggee ku dambeeyeen
shacabkii degmada meesha ugu weyn oo iyaga wixii barakaceen waxaa kamida bilo iyo tuulooyin kaleeto qandala ka tirsan sida ceelgaal cunuun balliga degmada baldhidin baadaar meelahaasi dadka markii horese ay u barakaceen wax soo laabta ma jiraan
ilaa hadda hadda waxaa soo laabtay oo soo galay magaalada dadkii ganacsatada ahaa oo ku lahaa dahaarada iyo dahaaradaha kaleeto maanta ayay soo galeen marka saasna way soo gelayaan insha allah markii biyahaas insha allah hawshooda ay dhamaato way imaanayaan dee dhamaan shacabka degmada waa garta marka ma waxaad leedahay e, guud ahaan howlgalkii waan soo afjarnay mise weli howlgalku waa uu socdaa oo weli waxaa baadgoob ugu jirtaan e, qayb ka mid a kooxihii deegaanka dhowaan qabsaday oo aad iminka ii sheegayso in e, buuraha deegaanka u dhow inay joogaan
aada iyo aad aada iyo aad hawlka waa socdaa waxa weeyaan aan lasoo dhameynaya insha allah diinmarka lasoo afjaraya insha allah hawlkan weli waa socdaa oo dee meelaha ay joogaan dhamaan waxa weeyaan ciidamada puntland way tegayaan sababtaa dee niman kala ka baxda lama dagaalamin waxaana filaynaa inay jiraan buurahaas maalaagaya insha allah min baa jiray dad badan baa weli waxay is- weydiinayaan e, gudoomiye e, in deegaankaas oo ay dad badan ku noolaayeen oo dowladdan dhaqaale uu kasoo geli jiray sababta deegaanka looga waayey askar e, difaacda maxay tahay sababta taa iyada maxaad ku jawaabaysaa
aadaad umahadsan tahay su-aal aada iyo aada muhiim u ah waxa weeyaan degmo hadabad waa degmo ballaaran booliiska ka horaana dee ma ahayn booliis aada u tiro badan labaatan booliis ayaa raraa hadda ballaarantaana qaybo kamid waxay jiraan xarunta degmada ee cunuun qaybaha joogta ceelgaal oo yanaar ah meel iyana magaalo weyn oo corporation balantooda oo halkaasi isaga cashuura iyo waxaas ka socdaan halkan haddii ay joogtay eh, toban askari oo booliisa si habeenimo kayfi ay kusoo galeen islamarkaana nimankaana xussi ay siteen tobanka askari oo booliiska aydama dagaalami karin arrinta hadda aanu dowladda ku boorinay ama aan ku boorinayn waxa ay tahay in eh, meeshaadi laga helo saldhig ama sarson iyo iyo daraawiish eh, dowladdan hadda waa nala ballan qaaday meeshaan dee in saldhigiya laga helo marka saas yaa keentay inay waa garta in muddaada ay kooxaan in muddaada ay kooxaan e, buuraha deegaanka u dhow ay isku abaabulayeen oo gaadiid iyo ciidan intay qoranayeen maxay dowladdu waxay uga qaban weysay
arrintaas waxa weeye nimana kale waxa niman ku dhimanaya meelahaas ee haddii ee, meel markaas ee, lagu ogyahay ay jirto ay joogaaneen waxa weeye dawladdu sida hadda ay uga dagaalantay ayay uga dagaalami lahayd marka waa niman hadda meel tegaya ayay ahaayeen meel lagu ogyahay markaas ay joogtay oo laga oo lagula dagaalamaa ma aana jirin gudoomiyaha degmada qandala ee gobolka bari ayuu kaasi ahaa guddiga doorashada dadban ee heer gobol ee puntland ayaa sheegay in ay shaqada guddigu dib u bilaabatay guddiga oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada garowe ayaa sheegay in ay soo gebagabayn doonaan doorashada xildhibaanada puntland maalinta axadda ah ee soo socota cabdixakiin xuseen xasan ayaa warkan ka soo jeedinaya xarunta daljir ee magaalada garowe shir jaraa-id oo saxaafaddu ay goob joog ahayd ayay xubnaha guddiga doorashada dadban ee heer gobol puntland ku sheegeen inay maalmaha soo socda la gudageli doono doorashada xubnaha harsan baarlamaanka federaalka dhinaca puntland oo gaaraysa lix iyo toban xubnood ayna ku jiraan kuraas gaaraya afar kursi oo ay si khaasa ugu tartamayaan haweenku siyaad oo ka mid a guddiga doorashada dadban ee heer puntland ayaa halkaasi ka akhriyay warqada ay ku qornayd wargelinta beelaha kuraastan ku tartamaya iyo wakhtiga ay bilaabanayso isdiiwaangelinta musharaxiinta بسم الله الرحمن الرحيم آه، آه، waxaa halkan آه، maanta war-saxaafadeed آه، ku qabanaya آه، guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer puntland آه، guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadban ee puntland waxaa maanta oo taariikhdu tahay آه، sideedii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban aanu halkan idinku soo gudbinaynaa jadwalka sh- آه، doorashada qeybtii u dambeysay ee doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka soomaaliyeed taas oo ah lix iyo toban kursi oo ka mida toddoba iyo soddon kursi oo puntland u matelaya baarlamaanka soomaaliya sidaad la socotaan waxaa horey loo qabtay labiyo labaatan kursi doorashadooda iyadoo mid ka mida ee kuraastii labiyo labaatanka ahayd uu geeriyooday mudanihii kusoo baxay allaha u naxariisto daahir xaaji geele faarax kursigaasi waxa uu ka mid yahay lix iyo tobanka kursi ee hadda u doo- ee hadda doorashada gelaya iyadoo loo maray habraac ay soo diyaariyeen guddiga hirgelinta eh, guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal oo iyaga ku qaabsan qaabilsan eh, sh- eh, sameynta shuruucda iyo habraaca doorashooyinka sidaa awgeed waxaa lagu wargelinayaa ergooyinka dooranaya lix iyo tobanka kursi ee harsan inay kusoo xaadiraan muddo laba maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa maanta oo khamiisa taariikhduna tahay sideeddii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa murashaxiinta lix iyo tobanka kursi ee doorashadooda ka qayb qaadanaysa dhammaantood inay isdiiwaangeliyaan muddadaas aan soo sheegnay sidoo kale waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa go-aankii laga qaatay kuraastii qoondada haweenka guddiga doorashada iyo dawladdu iyagoo ka duulaya qodobka shanaad ee warmuurtiyeedkii madasha hogaamiyayaasha qaran eeafartii ilaa lix iyo tobankii sebtembar ee magaalada muqdisho ay ku gaadheen ee xaqiijinta qoondada haweenka farqadiisa shan dhibic afar waxay si wada jir ah isula qaateen dawladda iyo guddigu astaynta afar kursi oo haweenka kelihii ku tartamayaan qur-aantaas oo kale ah beesha majeerteen ismaan maxamuud jifoy jifooyinka isxul kursiga labaad cumar maxamuud jifida cabdi ciise beesha dhulbahante maxamuud garaad beesha jaamac siyaad beelaha bahanugaaleed beesha xasan ugaas ugu dambeyn guddigu wuxuu u mahad celinayaa beelihii iyo isimadii soo gudbiyey qoondada haweenka waa mahadsantihiin intaasi kadib guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer puntland khaliif ow cali ayaa madasha ka sheegay sababta dib u dhaca keentay doorashada oo lagu waday inay dhammaato bishii hore ama horaanta bisha haatan aynu ku jirno waxaana hadalkiisi ka mid ahaa sida tan
waxaa hakad galay iyaamo arrimo farsamo awgeed ee shaqadii waynu la wada soconnay intaa haddana maadaama muddadiiba iska soo koobantay oo la rabay inay doorashadu qabsoonto laba kun iyo lix iyo tobanka gudaheeda waxay noqotay in gadaal laysu weydiiyo sida ugu dhaqsaha badan in loo dhammaystiro kuraasta harsan waxaanu jecel lahay haddii ilaahayga idmo kuraasta doorashadoodu inay isniinta ilaa axadda ilaa isniinta ugu dammayntii inay soo gabagabowdo iyadoo oo muddo badan aanu ku jiray hawl badan oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadka beelaha kuraasta dadka isku hayey ay ka mid tahay ay ka mid tahay qoondada haweenka oo iyaduna caqabad badan nagu ahayd oo in badan aanu la tacaamulaynay isimadii iyo beelihii iyo nabadoonadii hawshaas looga baahnaa waxaanu aada iyo aada ugu mahad celinaynaa isimadii intii lagu wargeliyey inay soo gudbiyaan qoondada haweenka soo gudbiyey waxaan kale oo iyadana waxa weeye uga cudadaaraynaa ciddii ku guulaysan weyday inay sidii looga baahnaa usoo gudbiso inaanu haddee u astayno taasoo ahayd mandate-ka iyaga inaan isla qaadano go-aanka kama damaystaa maamulka iyo guddigu isla qaataan runtii arrintaa waanu samaynay waxaanuna ku rajo weynahay in lagu qanci doono oo cid walbiba ma garanaysaa si nadiifa ay usoo gudbin doonto ergadii si ay ergadaasi ukala doora u kala doortaan murashaxiinta ku tartami doona kuraasta dumarka gaarka ugu astaysan ha ahaato ama kuraasta ragga iyo dumarkuwa ku tartami doonaan ha ahaatee waxa weeye marka intaa weeye wargelintayadu waxaan rabaa inaan sii ta'kiidiyo kusii adkayo waxaanu ka codsanaynaa murashaxiinta lix iyo tobankaa kursi maanta iyo khamiisa inta ka hartay iyo berri oo jimcaha inay isdiiwaan geliyaan sabtida haddii la gaaro ciddii diyaar u ah doorasho doorashadu inay bilaaban doonto haddii ilaahayga idmo sabtida iyo axadda wixii haatan dhammaystirmi waayana ugu dambaynta isniintaa lasoo dhammaystirayaa waxay noqon doontaa haddii ilaahayga idmo isniinta haddii la gaaro sida korna loo kasoo sheegay madasha soomaaliya oo hadda fadhida nala kusoo wargeliyey inaan isniinta wixii ka dambeeya bisha labaiyo tobankeeda ku aadan ay doorashadii sooba gabagabowday oo hadda doorasho gadaal loo wargelinaya iyo cidda doorasho gadaal loo qabanaya ayan jirin si marka fursaddaa iyo jaaniska looga wada faa'iidaysto waxaan ku wargelinaynaa xildhibaanada murashaxiinta u ah murashaxiinta doonaya inay xildhibaano ka noqdaan xildhibaanada laba kun lix iyo tobanka ee dowladda federaalka soomaaliyeed inay si deg dega isu soo diiwaangeliyaan ergooyinkuna si deg dega u yimaadaan intaasaan odhan lahaa waxaan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba bahda saxaafadda oo mar walba nagula howlan arrinta wacyigelinta iyo wargelinta bulshada waa mahadsantii toddoba iyo labaatanka bisha aynu soo dhaafnay ayaa warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha lagu joojiyey shaqada guddiga doorashada puntland markaas oo puntland ay sabab uga dhigtay wax kabedel lagu sameeyey habkii loo qeybiyey xubnaha baarlamanka ka soo gelaya gobollada waqooyi weli puntland wax war ah kama soo saarin halka ay arrintaasi martay waxaa xusid mudan in madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo guddoomiyaha baarlamanka puntland ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyagoo ka qaybgalaya shirka madasha qaran markii ugu dambeysay oo la filayo in lagu dhawaaqo wakhtiga doorashada madaxweynaha iyo halka lagu qaban doono cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garowe
wasaaradda caafimaadka puntland ayaa garowe tababar uga furtay haween gaadhaya afartan kuwaasi oo ka shaqayn doona caafimaadka deegaanada ay ka yimaadeen xaflad ka dhacday macadka xaaji cabdi ee magaalada garowe waxaa ka qayb galay madax ka tirsan wasaaradda caafimaadka sidoo kale warbixintan waxaa inooga diyaarshay mar kale wari magaalada garowe cabdixakiin xuseen xasan wasaaradda caafimaadka puntland iyo hay-adda w h o ayaa iska kaashanaya tababarkan waxaana ka faa'iidaysanaya haween gaaraya afartan oo ka kala yimid deegaanada laamiga ka fog wasaaradda caafimaadka ayaana dadaal ugu jeertay sidii loo heli lahaa dad caafimaadka aqooni leh oo ka shaqeeya deegaanada ay ku nool yihiin xaflad ka dhacday macadka xaaji cabdi ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka nugaal madax ka socotay w h o maamulka macadka iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waahda qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka puntland oo faahfaahin ka bixiyey marxaladaha uu soo maray in tababarkan loo furo bahda caafimaadka ka shaqayn doonta
tababarkan ama barnaamijkan marwa caafimaad waa barnaamij istaraatiijiyeed ay wasaaraddu qaadatay oo aan isleenahay waxaa lagu gaari karayaa dadka reer guuraaga suurooyinka aan adeega caafimaad xarumaha caafimaad aan lahayn insha allah waxaa hore u shaqayn jiray lixdan boqolkan ma boqol cusub waxaan rajeynaynaa deegaan kasta oo dadkayga ay ku nool yihiin in loo helo qof xirfadla ah oo adeegooda ka shaqeeya insha allah waa idinku soo dhaweynayaa taabarkan wixii kelmada wasaaradda iyo la xiriirka barnaamijka ee agaasimaha guud iyo asxaabadda maan doonaya insha allah aan waxaa kaga baxaya soo dhaweyn dardaaranku waan dambeyn doonaa insha allah soo dhawaada dhammaantiin maamulaha macadkaasi xaaji cabdi arda siciid oo iyana ka hadashay xafladdii furitaanka tababarka haweenka caafimaadka ku baran doona ayaa tiri sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad leh meeshatan inteenaas isugu keenkeenay boogaadina waxaan u celinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o insha allahu marwo caafimaad waxay la tahay waad aragtaan meeshaynu ku qoran tahay macnaheedana waxaa la rabaa inaa idinku kasijiruntaan marwaa caafimaad marka la bixinayo ragga waa la oran karay laakiin idinka waxaa la idiin raacay meesha ku jira ka haween ahaan waa aragtaan wasaaradda caafimaadka dhalinyarada idin hor fadhida waa madaxdii caafimaadka marka mar walba waxay u dadaalaan khayr allaha siiyo si ay dadkooda ay uga dhigi lahaayeen dad macnaha caafimaadka taa waayo qofka hadduu caafimaad uusanaysana jiran yahay waxba ma qaban karo mana noolaan karo marka hooyoy maxaa laguu soo soohay xilkaasu gaar baynu uga wada hadli doonaa idinkuuna idin saaran yahay waxaan ku faraxsanahay sanada tan gabdhaha la soo furay inay yihiin gabdho dhalinyaro ah oo aada u firfircoon ayaamahaan wada joognay baan arkahayay waxaana malayn doonaa insha allahu inay ka tirsumi doonaan marwo caafimaad iyo qeymaha ay leedahay waxaan u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka oo mar walbaba u taagan u heelan si ay dadkooda u gaarsiin lahaayeen bulsho caafimaad kasta waxaan kaloo rabaa inaan iyagana u mahad celiyo hay-adda w h o oo ah hay-adda caafimaadka adduunka oo iyaduna naga taageerta howlahaas oo kaleeto oo maaragtay ay ay iyaduna ay gacan idinka siisay weyn oo la rabo haddi inaad ka tujiritaan oo aada soo saartaan waxaan rabaa inaan bogaadin iyo mahad isugu daro agaasimaha guud agaasimaha faanhayshooy gobolka nugaal oo soo furay xulkan sharafta laho qaymaha laho aada aan u quruxda badano aan malaynayo inay aada u ku baran doonaan waxaa laydinka rabaa juhdi badan baa idinku baxay hawlo badan baad soo marteen caruurihii baa laga yimid odayaashii baa laga yimid saddexdaa bilood dhabarka intii la arkayso in laga tujrumo in la kala garan waayo yaa e ayaa b ah oo aada wala ee gashaan baan rajeynaya waxaa laydin dhigo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka nugaal maxamed jaamac cirsi oo ka mid ahaa dadkii xafladda ka hadlay ayaa sheegay inay tababarkan ka rajaynayaan inuu noqdo mid wax weyn ka bedela xaaladda caafimaad iyo midda aqooneed ee deegaanada dadka ka qaybgalaya tababarkan ay ka yimaadeen brogramkan muddo ayaa la sugayey runtii in badan buu xoogaa daahay dib u dhacay gabdhuhu waa ogyihiin hadda ka hor muddo aan dhoweyn baa imtixaan laga qaaday waxbaa soo kala caddaan waayey miduu soo jiitamayey juhdi badan iyo dadaal badan baa loo galay iyadoo laga duulayo gabdhihii hore ee hawsha tan loo doortay oo runtii meelihii ay ka howlgaleen wax la taaban karo ka qabtay dhinacna iyagu dee ka faa'iidaystay oo dad waxbartay noqday oo tuulooyinkoodii anfacay dhinacna waxqabadkii bulshadu ay uga baahnayd buuxiyey iyadoo taa laga duulayo ayaa mas-uuliyiin badan oo wasaaradda iyo hay-adda w h o ihi waxa ay dadaal u galeen sidii loo ballaarin lahaa oo tuulooyinka kale iyo degaamada kale ee aada u fog fog ee adeega caafimaad uu ku yaryahay loo gaarsiin lahaa wakiil ka socday hay-adda w h o oo isna ka hadlay furitaankii tababarka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in koox haweena oo keliya ay tababarkan ka qayb qaataan
tababarkan wuxuu socon doonaa muddo saddex bilood ah oo ay wada qaadan doonaan gabdhaha marwooyinka caafimaad iyo dadka subarfaysarada iyagu ah oo iyaga hadhowtii kormeeri doona markuu saddexdaa bilood dhammaato kormeerayaashu waxay qaadan doonaan bil siyaada ah oo ay tababar kaloo siyaadaha ku qaadanaya ay ku baranayaan xirfadda qofka loo kormeero intaa tababarku markuu dhammaado oo dadka lagu celiyo tuulooyinkoodii si ay shaqadooda u bilaabaan halkaa tababarku kuma istaagay waxaa socon doona tababaro refresh ah oo loogu talagalay in mar walba lagula socdo awoodoo aqoontooda caafimaad heerka ay joogto waxyaalihii ka khaldamay caqabaadkii hor yimid in lagu xalliyo oo laga yaabo inuu bishiiba mar dhaco ama saddexdiiba biloodba mar sidii hadba duruuftu u saamaxdo barnaamijkan waxaanu ka rajaynaynaa inuu kor u qaado tallaalka coverageka tallaalka oo hadda soomaaliya aada u hooseeya inay qeyb weyn ka qaataan tallaalada kuwa kambaynada kuwa rotiinka n i d-yada iyagoo dadka wacyigelinaya isugu yeeraya la soconaya dadka diida tallaalka inta qaadatay waxa ka dhiman soona riboor garayn doona bil walba soo diri doona riboor ay kaga hadlay kaga warramayaan xaaladda caafimaad ee tuuladooda ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq xirsi xasan ayaa si rasmiya tababarka u furay isagoo sheegay inay ka rajeynayaan inuu guul kusoo xirmo muhiimadda maanta halkaan u joogna waa laga wada hadlay oo aad baa loo faahfaahiyey waxaynu saaka halka u joognaa inaynu daah furno tababarkaas socon doona saddex bilood haddii laha idmo saddexdaa bilood oo joogtada ah oo lagu qaadan doono macadkan caafimaadka xaaji cabdi ee magaalada garowe runtii waxay tani tusinaysaa in dhowr sano laba sano ka horba doo malaynayaa ama laba sano ee barba markii aynu dufcadii koowaad hadda ka hor la furay dufcadaas koowaad waxay ka koobnaayeen lixdan qof lixdankii marka waxay keeneen inay tijaabo ahaayeen horta ayaga waa u mahad celinaynaa oo runtii si fiican baa roorkana bay uga soo baxeen shaqadii lagu talagalay tani marka waxay tusinaysaa in aynu sii siyaadinay meeshii lixdan sanadka hore aynu ku bilownay hadda boqol kalaa lagu daray marka taas waxay noqonaysaa in boqol iyo lixdan ay insha allah ay howlgalaan taargetkaygu waxa weeye sida lagu qiyaasay puntland oo dhan inay ka bataan ilaa kun iyo shan boqol laakiin maalinba muxuu ahaa inta la joogo ayaynu insha allah ka geli doonaa midna waa kaftanoo waxaanu prioritiga siinay ama xoogga saarnay gabdhihii keliya maama waxaan malaynayaa arda way fadhidaayoo agtistiyaasha gabdhaha ka mid ah in muxuu aha boqol gabdhood iyaga loo khaas yeelay kuraastaas inay ama tababarkaas la siiyo muxuu ahaa hadhowna shaqadii ay iyagu keliya qayb ku noqdaan ay sicno kula tartamin taasna muxuu ahaa waa waa muhiimad gaara u leedahay arka gabdhaha
wasaaradda caafimaadka puntland ayaa waddo dadaalo wax weyn looga bedelayo baahayaha caafimaadka ee deegaanada laamiga ka fog waxaana tababarkan ka faa'iidaysanaya dad gaaraya boqol haween ah waxaana lixdan ka mid ah ay tababarkan ku qaadanayaan magaalada boosaaso cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe xarunta guud ee jaamacadda bariga afrika ee boosaaso maanta waxaa ka dhacday xil wareejin ay kula kala wareegayeen xilalka hormoodkii hore ee kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo hormuud cusub oo loo magacaabay hormoodkii hore ayaa ka mid noqday xildhibaanada cusub ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya wariyaheenna faadumo daahir jaamac ayaa warkan ka soo jeedinaysa xarunta daljir ee boosaaso munaasabadda xilwareejinta ah oo ka dhacday xarunta jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa waxaa maanta xilalkii hormuudka cusub ee kuliyadda maamulka iyo maaraynta kula kala wareegay maxamed xasan cabdi shoodhaadhi oo ah hormuudka cusub ee jaamacadda bariga afrika gaar ahaan kuliyadda maamulka iyo maaraynta iyo xildhibaan cabdinaasir oo ahaa hormuudkii hore ee kuliyadda kana mid noqday xildhibaanada cusub ee heer federaal haddaba munaasabadan xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay oo goobjoog ka ahaa guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika macalimiinta jaamacadda iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika doctor aadan shiikhdoon oo sheegay muddadii uu kuliyadda hormuudka ka ahaa xildhibaan cabdinaasir in ay ka qalin jabiyeen arday gaaraysa boqol soddon iyo shan arday wuxuuna hormuudka cusub u rajeeyey waxqabad wanaagsan العالمين runtii waxaan marka u rajaynayaa xildhibaanka x oo hormuudka hore ahaa in muxuu ahaa ilaahay ku guuleeyo hawsha cusub oo uu qabtay oo runtii muxuu ahaa aan isleeyahay waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo u baahan waxyaaba badan oo alkacabsiga u horeeyo iyo in mar kastaba lagu hayo kitaab baa intaa la maraayo bal kitaabka inaan la ilaawin sidoo kaleet waxaanu u rajaynaynaa hormuudka cusub oo la wareegaya awnaada kuliyada ka tirsanaa professor shodadi isna in muxuu ilahay u fudayo hawsha arda kuliyadan oo runtii ah kuliyadaha labdhabarta waa jaamacadda xagga tirada marka la yidhaahdo iyo xagga bilowgiiba jaamacaddu kusoo bilaabatay haddana ah kuliyadda ugu arday badan boqol iyo shan soddon maanta inta kala jabisay soo maahayn soddon shan baa kala jabisay haddana waxaa yani dhigta oo ka tirsan ardada maaragtay dhiganaysa waxa bahalkii afar boqol iyo toban marka laisku daro simistrada o dhan marka waa kuliyad runtii aad iyo aad u muhiima oo culayskeeda leh runtii iyadoo aan jeclahay insha allah in nidaam cusub imaan doono maadaama nagu soo biiray guddiga ku-xigeenka arrimaha akademiga ah kolba dhinac cusub baa imaan doona oo ah isku habayn iyo waxyaaba badan oo laisku habayn doono kuliyadaha iyo qaab dhismeedka o dhan in dib jaamacadda resurrection lagu sameeyo oo loo qaabeeyo insha allah hadii la yidhahdo marka waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa intaasaan kusoo gabagayn wasalamu aleykum wxatullah barakaatu intaasi kadib waxaa isna halkaasi ka hadlay xildhibaan cabdinaasir oo ahaa hormuudkii hore ee jaamacadda bariga afrika xilkaana ku wareejiyey hormuudka cusub haddii aan ka bixiyo warbixin kooban kuliyadda b b eda ama kuliyadda ganacsiga iyo maamulka iyo maareynta ee jaamacadda bariga afrika sidii guddoomiyaha sheegay waxay u tahay lafdhabar intii kuliyadda la furay xataa ganacsigii dalka wax badan baa iska bedelay sababtoo ah ardaydii ka baxda brodactigii ayaa waxa weye meel walba ka shaqeeyey cilmigii cuslaa la baray iyo casrigii ayay waxay ku maamuleen ganacsigii iyo iyo hay-adihii iyo meel walbaba waxaan rabnaa marka kuliyaddaas ahmiyad weyn bay jaamacadda u leedahay waxaan u leeyahay waxa weeye in gacanta lagu hayo oo xag maamul iyo xag dhiin mar walba in la ogaado maadaama ay bulshadu ay lafdhabar u tahay anigu waxaan wareejinayaa waxaa weeye arday tiradoodu dhan tahay afar boqol iyo toban arday adeer shoodhaadi waxaa la rabaa insha allah taargetka inuu intaa ka sii bato anoo adeer og inuu waxa weye nin howlkar yahay waxaan ku dadaalaynaa waxa weye bulshada in jahli laga saaro oo wax la baro haddii gabdhaha waa sagaashan iyo sideed weeye wiilashuna waa waa saddex boqol labiyo toban weeye afar boqol iyo toban toban bay isku yihiin inta dafcadoodoo ka baxday waa saddex iyo labaatan dafcadood weeye dafcadaha ugu badan bay ka mid tahay macalimiinta ka shaqaysa kuliyadda hadda waa saddex iyo labaatan macalin weeye oo joogto ah ku jira joogto iyo part time iyo full time bay iskugu jiraan waxaa kaloo oo waxa weeye dafcadaha waxaan rabnaa intaa inay kasii bataan insha allahu tacaala iskoorka hadda haysataanna inaan laga qaadin adeer oo waxa weeye in annaga mar walba aan horseed u noqono jaamacadda dhanka activitiyada kuliyadda waxay ku ammaanan tahay waxyaabaha iskaa u qabsaa iyadaa horseeda iyadaa dhista iyadaa waxaa weye kaalin weyn ka qaadata bilicda jaamacadda iyo waxaan rabnaa marka mar walba inaan annaga kuliyad ahaan horseed u noqono anigu nigama tegin waxa weeye laakiin qalbigeygana waa nala joogayaa maskaxdeeda intaba jaamacaddu waa jaamacadeydii waxaan aaminsanahay inaan iyada intaa kusoo gaaray oo wa- meeshii bulshada indhaha u ahayd weeye macalimiinta ardada keliya lama dhiso xataa macalinka annaga waxaan nimi annagoo bilaa experience ah experience badan baan ku qaadanay markaan dalka dibaddiisa wax kusoo badanay halkaan nimi wayna soo dhoweysay een, abaal weyn baan uga haynaa een, waana ugu mahad celinahay maamulka jaamacadda een, heer board iyo heer waxa weeye e, e, jaamacadda guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka wada shaqaynta fiicneedna soo dhex martay iyo macalimiintaba dhammaan e, hormuudyada waxa keliya wax lagu qaban karaa wada shaqayn weeye mar walba oo wada shaqaynta iyo tiim walba uu bato waxaa laga gaari karaa guulo kuliyaddan waxaan kusoo maamulaya wax kale ma ahayn waxay ahayd wada shaqayn Een, adeerna intaas waa kula dardaarmaya oo dadku waxaa arkaysaa mid qaloocan mid fiican mid wax ku dhaha kulli inaa madax loo salaaxo oo sababtoo annaga hadafkeena wuxuu yahay in ummadda jahli laga saaro marka inaa u dhabar adeegtid baa la rabaa oo waxaa weye dhanka kale hormuudka cusub ee maanta xilkaasi la wareegay maxamed xasan cabdi shoodhaadhi ayaa sheegay in mas-uuliyadda uu qaaday iyo hawsha loo dhiibay uu kasoo dhalaali doono Een, muddo badan baan fiidkan ku jiray hataa maraan agaasima ahay wasaaradda maaliyadda ahay oo shaqayn jiray macallin baan ahaa iyadaan macalinka ahay oo meelo kala badan ba- kala duwan baan weligay macallin baan ku shaqaynayay Een, waa waxa weeye mas-uuliyaddan hadda dhabarka lay saaray Een, runtii haddii meeshii lagaa jecel yahay lagama tago Eh, in lay jecel yahaan dareemaya laakiin iska culayskeeda ay leedahay Een, waan shaqaynayaa haddii ilaahay raalli ka dhigo isbedelna waa ku sameynaya insha allah qaybta aan hadda joogo oo bbda haddii ilaahay raalli ka dhigo hadday aan macalimiinta ahaan lahayd hadday ardada ahaan lahayd hadday shaqada ahaan lahayd wixii alla waxaan ka qaban karo insha allahu Eh, waan dadaalayaa wixii ilaahay iga waafajiyo dadaal iguma yaraan maayo soomaalida cadaalad ma jecel yaan laygu nicin xoogaa cadaaladaas haddaanan cadaaladda aanaan maamulka iyo ardada iyo macalimiinta isku nicin shaqadu waa ficnaanaysa intaasaan ku gabagabayn lahaa wixii kaloo aniga ii dhibaan oo haddii haatan hawshaa lay saaray oo anaa dib u dhiganayaan iyo maamulka iska arayno wasalaamu calaykum faadmo daahir jaamac radio daljir boosaaso
taliyaha nabad sugidda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee gobolka shabeellada dhexe ayaa shir jareed uu ku qabtay jawhar kaga hadlay xaaladda ammaanka iyo howlgalla ay sameeyeen
la xiriira shirarkii dabajooga ahayd ee ku qabsooday xarunta caasimada u ah maamul goboleedka shabeelle oo ahayd oo ah jowhar Ee, shirarkaas dabajooga ayaa waxaa shirkan ayaa waxaa uu bilowday ee, janaayo labada kun lix iyo tobanka ilaa bishaan hadda ku jirno ee, bishii labaiyo tobanaad ah ayay socdaan Ee, aniga waxaan shaqada si toos u bilaabay ee, saddex iyo labaatankii juun ilaa yomina haada hawshaas ayaan ka shaqaynaynay Ee, waxyaabaha noogu qabsoomay waxaa ka mid ah dhisidda ama yegleelidda maamul samaynta maamul goboleedka hirshabeelle Ee, hadday ahaa laheeday xubnaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle oo lagu oo lagu doortay xarunta shirka ee jowhar madaxda maamul goboleedka hirshabeelle hadday ahaa laheeday gudoonka baarlamaanka iyo madaxda kale ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaa noogu qabsoomay doorashada xubnaha aqalka u matali lahaa dowlad goboleedkan dowlad goboleedkan dowladda federaalka oo ilaahay si guula noogu dhameeyey sidoo kale ugu dambeyntii waxaa hadda gebagabo maraya doorashada ama eh, dhisidda soo gebagabeysadhigo xubnaha aqalka hoose ee dowladda federaalka u matali lahay maamul goboleedka hirshabeelle waxaa ilaahay mahad waxaa ila- waxaa ilaahay uga mahad celinaynaa guushaas aan gaarnay kadib waxaan u mahad celinaa eh, askarta ciidamada amniga ka shaqeeyey eh, guud ahaan gaar ahaan ciidanka nabad sugidda sida tooska ah ula falgelayay howlaha shirka iyo xaqiijinta amniga goobahaas oo u oo u dhabar adeegay una soo jeeday qoraxduna ugu dhacday eh, dushooda mar walba oo habeeni maalin usoo jeeda arrintaas waxaan u mahad celinaa shacabka reer jowhar oo si toos ah iyo si dadbanba noola shaqeeyay intii aan ka shaqaynayna howlaha amni ee maamul u samaynta hirshabeelle iyo guud ahaan howlaha amni ee gobolka waxaan ugu hambaleynaa dadka reer hirshabeelle inay ku guulaysteen howlihii amni ee laga rabay inay qabtaan una qabtaan bulshada isugu imaanaysa goobtan waxaad ogtihiin kun sideed kun sagaal boqol soddon iyo sideed arjo ah oo marti ah ayaa kusoo xoroortay hoolka shirka si ay u doortaan xubnaha aqalka ee hoose horay waxaa kusoo xoroortay laba boqol afartan laba boqol sagaashan iyo afar xubnood oo ah jargooyinka soo xulaya xubnaha baarlamaanka intaasoo qofood oo marti ah ayaa meeshan ku hoyanaysay amnigoodana ilaahay si nabad ugu gabagabeeyey cid wax ku noqotay ergadaas oo ergada ka midana ma jiro haddii laga reebo eh, laba xubnood oo ergada ka mida oo xanuun ugu dhinta goobihii ay deganaayeen Eh, ilaahay mahadiis waxaa ah in ka badan eh, boqol iyo soddon murashax ayaa imaaday oo kusoo xaadirtay xarunta shirka iyo magaalada juhar waxaa magaalada marti u noqday oo arrimaha shirka u joogay darteed in ka badan shan kun oo marti ah magaaladan waxaa marti geliyey ciidamada dadkaas waxaa marti geliyey eh, bulshada reer jowhar iyo ciidamada ammaanka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga hambaleynayaa ciidamada ammaanka ciidamada ammaanka waktiga iyo juhdiga ay geliyeen dalkooda iyo dadkoodana ay kusoo- kusoo dhiseen mar labaad waxaan usii hambaleynayaa bulshada reer jowhar oo si toosan oo nin oo dhinac taagna kala yimaada
howlgalladiina saaka maxay ku saabsanaa howlgalladeena saaka mar walbaba howlgallada waa sameynaa laakiin howlgallada waxay waxay kamid yihiin howlgallada daba joogo xaq ee lagu ilaalinayo ammaanka guud ahaan gobolkan ama maamul goboleedkan Ee, haddana si gaara waxay usoo xuseeyeen howlaha shirka shirka lagama ilaalin karo goobta uu ka dhacayo kaliya waa in laga ilaaliyaa ka banaanka dadka iyo bulshada meelaha ay joogaan ama magaalooyinka laga soo galo ji- ee, jakoontiyada ama ha noqoto bulshada socodkaas in lala socdo lana xaqiijiyo howlaha amni Ee, taas ayay ahaayeen ho- ujeedada howlgallada saakaasana maantaasna waa gartay inaad ku murjitaan amniga oo aad sugtaan mudiri aad joogteen halkan gaar ahaan shirka intuu socda maxaa u sababa maxaa u aanan karaa
loo aanin karaa ee, ciidamada number one waxaa loo aanin karaa oo sababtaas ah ilaahay ka sukow bulshada reer joog aa habeen iyo maalin na garab taagna nala soo jeeday nala dhibtoonaysay nala wadaagaysa xanuunka iyo iyo dhixinta iyo dhalada iyo qoraxda nala wadaagaysa qodobka kalena wuxuu yahay ciidamadan istoosa ayay ugu diyaarsanayaan inay feejignaan sameeyaan ee waxyaabaha shacabka ay danaynayaan ay ka shaqeynayaan intaas ayaa aan ugu- aa, ama ilaahay ka soko guusheena keentay waa gartay nisa beer noocee ah ayay ku lahayd habsamo socodka doorashooyinka jooga ka dhacay guud ahaan ciidamada ammaanku waxay ku ammaanayeen shirkan waxayna ku guulaysteen hawsha inay wada qabtaan si guud sababtoo ah far kaligeed koorma noqdo laakiin xaq ee, doorka ay ku leedahay ciidanka nisa ama ciidanka nabadsugidda waxay ku leeyihiin xaqiijinta xarumaha shirku ka dhacaya ammaankooda iyo xarumaha ay degan tahay martidu iyo wufuuddu xaqiijinta iyo soo dejinta wufuudda imaanaysa ee ee heer dow heer federaal iyo heer go heer maamul hadday ahaa lahayd midda ku imaato dhulka oo dhulka soo marta iyo hadday ahaa lahayd midda diyaarad kusoo degta oo iyadana laga laga keenay intaas ayay doorkooda xaaska iyo inay maamulaan amniga xarumaha shirka oo ka dhaci lahay intaas ayay ahayd doorkeeda maxaa ugu baadaysaa dadka ku nool caasimadda bulshada waxaan ugu baaqayaa dadka caasimadan ku nool inay waxaan ugu hambaleynaa marka hore inay dad wanaagsan yihiin ee, fikir dad fikir fiican haysta ay yihiin inay sii laba jibaaraan ee, cid allaale iyo ciddii amni ka shaqeynaysa sidii anigii noo garab istaagan iyo garab istaagan aan ugu baaqaa Ee, waxaan ka codsanaa ee, mar labaad in aysan ka gaabin sida ay hadda ugu dadaalayaan amnigooda inay mar walba usii dadaalaan gobolkeena gudaha magaalada gudihi mise meel ka baxsan ayaa ka samaysay
waa ka sameeyanay sidaa ogtahay ogtahay wariyaasha mar walba nala joogaan marti nagama tihiin waxaad ogtahay inaan u baxnay meelo fogfog ay kamid tahay biyacado buurtoogo inaan tagnay mahadaay meel oo hadda jowhar iyo xanuun shirka inaanan ku arkayn laga yaaba inaad adiga na raacday marka kuma ekin magaalada jowhar oo kaliya howlgalku waa dheeryahay laakiin shirkaa wuxuu ka dhacaa magaalada jowhar wanaagsan
intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka caawiga daljira caaweysankan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljira bohol barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo